madaxweynaha maamulka somalilan iyo waliba wasiir-aamar kabiy in dhul xeebeedka berbere lanjarsada doona ilaa iyo laba boqoloo mitir dadka fadaan iyo goobogaasay tigadadaan amabayo ku dhisadaan guryaal waliba bulshada degan aaga dhul xeebeedka berbere aan ka digay iyo ku dheeradaan si saameyn anka kaweeldhana badda waana lan helaa fagaare xeebeed oo lanaiska kooyo karo oo jawi dalxiis leh anka horeyn wasiirka wasaaradda arrimo gudo somalilan oo ku hadlaya wayba wase sheegay in bulshada lanku iyo fuliyan amarka madaxweynaha bismillaahi raxmaan raxiim waxaan jeclay halkan inaan in yar faahfaahiyon kaga waramo arrin ku saabsan danta guud ee dhulka jamhuuriyadda somalilan khaasatan gobolka saaxil waxaa dhowaan ku tegay halkaa booqosoo madaxweyneha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi dhulkii soo booqday waxaa ka mid ahaa qeybaha danta guud weliba xeebta dhereeran ee badda qeybtaa badda danta guud madaxweyneyaashii soo maray somalilan marka laga soo bilaabo maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo intii ka dambeysay mer aan wareegto laga soo saarini may jirin waxay ku salaysnayd in laba boqol oo mitir loo jirsado xeebta laakiinse waxaa soo baxday in sharcigaa in badan lagu gafo guryo aan kastoona tiradoodu badnayn laga dhisay socdaalkan ugu dambeeyey uu madaxweynuhu tegay berbera wuu soo wada maray amar cad buu ka bixiyey oo ku sharaxayo in danta guud taa hore la soo saaray iyo tii dambe isagu soo saaray baa aan laba boqoloo mitir loo dhaafaynin dhismahaa la galay waxna way dhisan yihiin waxna iminkay dhammaad ku dhowyihin amar buuxa ayuu soo saaray halkan waxaa ila fadhiyaa wasiirka u qaybsan somalilan danta guud dhulka dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryaha iyo weliba wasaadhaan sheikh uu hadlay in guri dembo cusub lanka dhiso doona dhul xibeedka meel masaafo dhow anjarta bismillaahi raxmaan raxiim waxaan jeclay halkan inaan in yar faahfaahiyon kaga waramo arrin ku saabsan danta guud ee dhulka jamhuuriyadda somalilan khaasatan gobolka saaxil waxaa dhowaan ku tegay halkaa booqosoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi dhulkii soo booqday waxaa ka mid ahaa qeybaha danta guud weliba xeebta dhereeran ee badda qeybtaa badda danta guud madaxweyneyaashii soo maray somalilan marka laga soo bilaabo maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo intii ka dambeysay mer aan wareegto laga soo saarini may jirin waxay ku salaysnayd in laba boqol oo mitir loo jirsado xeebta laakiinse waxaa soo baxday in sharcigaa in badan lagu gafo guryo aan kastoona tiradoodu badnayn laga dhisay socdaalkan ugu dambeeyey uu madaxweynuhu tegay berbera wuu soo wada maray amar cad buu ka bixiyey oo ku sharaxayo in danta guud taa hore la soo saaray iyo tii dambe isagu soo saaray baa aan laba boqoloo mitir loo dhaafaynin dhismahaa la galay waxna way dhisan yihiin waxna iminkay dhammaad ku dhowyihin amar buuxa ayuu soo saaray halkan waxaa ila fadhiyaa wasiirka u qaybsan somalilan danta guud dhulka